markanna waxaa la soo gaaray dhegaystayaal wakhtigii maalin kasta oo sabti ah aan idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa si wada jira u soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduray
ramadaan wanaagsan iyo kulan wanaagsan ayaan mar kale hawadaydan ka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan waa barnaamijka aad wada sugayseen ee hambalyada iyo heesaha oo dhambaaladii aad noo soo dirteen iyo madadaaladii aan idinkugu dari jirnayna ay la socdaan
bishaan sugayne ilaahayna siiye aynu saaciidayne sooma ramadaanta waa bishaan sugayne ilaahayna siiye aynu saaciidayne sooma ramadaanta ansiraadka moodne soma ramadaanta sakaratalmawdkiyo su'aashina kiriyo cansiraadka moodne soma ramadaanta salawaatulaahi calaa khayri khalqi maxamed mukhtaari bishaan sugayne samahariira naarti naga salaamad yeeshe sooma ramadaanta waa bishaan sugayne samahariira naarti naga salaamad yeeshe sooma ramadaanta
dhambaalka ugu horeeya ibraahim aba soo qabo waa tahay dhambaalkana wuxuu noogu yimid cabdixakiim maxamed macalin oo jooga baydhabo siciid yaasiin cabdi qaasin iyo maxamed yaasiin ibraahim iyo muhaab xasan ibraahim cabdinaasir axmed maxamed xasan macalin isaaq cayduruus cabdirasaaq macalin jeeri iyo cabdulaahi aadan cabdi cabdi qaasin aadan mukhtaar iyo cabdi qani xuseen cusmaan iyo cabdifataax isaaq mijaaldiin yaasiin cabdiqaasin cabdinaasir maxamed xasan iyo cabdishakuur maxamed macalin iyo maxamuud cabdulaahi cali kaloob iyo ismaaciil maxamed macalin jacfar cabdulaahi aadan waxaana ay jecel yihiin in ay halkan salaan iyo tahniyadba ay ka gaarsiiyaan cabdisalaan aadan maxamed iyo ayaan sheekh maxamuud oo wiil ugu dhashay magaalada rostenberg wiilkaasi oo loo bixiyey cabdiraxmaan cabdisalaan allah ka dhig bay leeyihiin kii soo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamin ayaan leenahay waxaan idiin soo qabanaynaa heesta guryo samo waxaa qaadaya maxamed suleymaan iyo faadima cabdulaahi maandeeq
garashii wanaag gudubtay jacalkiyo xigaal gudubtay garashiyo wanaag gudubtay jacalkiyo xigaal gudubtay gedkii jacaysa gulkii baad ka tagtay gedkii jacaylka ahaa gurigii baad ka tagtay gurya samaa lahaayo gediruuna lahaayo gurya samaa lahaayo gediruuna lahaayo dhafsan maaye waxaan gocaanayaa inaan qaba dheeraano saskaragta noqone saskaragta noqone dhafsan maaye waxaan gocaanayaa inaan qaba dheeraano saskaragta noqone saskaragta noqone dhafsan maaye waxaan gocaanayaa inaan laba beyaano sakaradka noqone sakaradka noqone
ugu dacay lahayow
kale aan ku noqonno dhambaaladii dhambaalkan waxaa diraya baa layidhi dadka kale ah hooyo sureer xasan baaruud iyo qoyskeeda hooyo aamine xasan baaruud hooyo sahra xasan baaruud waa dhammaan ilmo baaruud waxaa kale oo ku jira abti asad xasan baaruud iyo abti ibraahim xaashi awoowe cabdulaahi diiriye dhammaan dadkani waxa ay tahaniyad dhalasho oo farxad le u dirayaan cabdirashiid cabdulaahi diiriye iyo nimco maxamed xirsi oo ay gabar ugu dhalatay tuulada qolqol oo ka tirsan baa layidhi gobolka daadmareer waxaana aan leenaha bay yidhaahdeen abti soo barbaaro noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta annagun waxaanu leenahay aamiin dhambaalkan wuxuu noogu yimid khadar aw jaamac iyo marwadiisa qadan maxamed saciid iyo dhammaanba reer maxamed saciid oo kale ah saleebaan maxamed saciid cabdikariin maxamed saciid nuure maxamed saciid iyo hibaaq maxamed saciid dhammaanna waxa ay taaniyad farxad le ay gaarsiinayaan cayduruus maxamed saciid iyo naciimo ibraahim cabdi oo meherkooda uu ka qabsoomay degmada daroor ee dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya waxaana ay leeyihiin isku waara aamin ayaan leenahay mar kale iyo qasiidooyinkii bisha barakaysan ee ramadaan nala dhegaysta nuurkii abuure cadliga hortiisu adunkaba daraadi ilow arkumayo nuurkii abuure cadliga hortiisu adunkaba daraadi ilow arkumayo abtirsiinaadiisi ilagu idlaysi abtirsiinaadiisi ilagu idlaysi wiil hoose dhaladkii laga wada ilaashu naxariis ilaahay deeqdiisa haatu wiil hoose dhaladkii laga wada ilaashu naxariis ilaahay deeqdiisa urkiisa nebigii laga maydhayo walkow xusuusiyo aqoon xumo laga wada idileeyo urkiisa nebigii laga maydhayo walkow xusuusiyo aqoon xumo laga wada idileeyo isagoon wax loo dhigin eqrankii laayidhiyo isagoon wax loo dhigin eqrankii laayidhiyo aragli i kalsoonaan kiino ahaado aakhiro shaafeecada kii loo igu marayo aragli i kalsoonaan kiino ahaado aakhiro shaafeecada kiino igu magayo waayo hal hayentii uurkaygu ayaga quraanka in lagu amaani afka iyo hal hayentii uurkaygu ummadiisa nabigii ololahaa ushidaye ummadiisa nebigii ololahaa ushiday uga digay xumaantee sama ugu adeego ubaxii jannada iyo raaxiyo udgoonu ramadaanka waaba gebagabo tobankii ugu dambeeyey ayaan ku jirna ilaahay khayrkiisa iyo barakadiisa hana siiyo ibraahino bal dhambaalka kale aad haysid dhambaalkana waxa uu nooga yimid hooyo sureer xasan baaruud iyo qoyskeeda hooyo aamina xasan baaruud iyo qoyskeeda iyo hooyo raxmo xasan baaruud iyo qoyskeeda hooyo zahra xasan baaruud iyo qoyskeeda iyo hooyo faadimo xaashi shide oo loo yaqaano baalcad iyo qoyskeeda iyo abti asad xasan baaruud iyo qoyskiisa abti ibraahim xaashi shide iyo qoyskiisa iyo awowe cabdulaahi diiriye cusmaan iyo qoyskiisa dhammaan dadkaasna waxay jecel yihiin in ay taanid gaarsiiyaan cabdirashiid cabdulaahi diiriye iyo nimco moxamed xirsi oo gabar ay ugu dhalatay bay yidhaahdeen tuulada qolqol oo ka tirsan gobolka daad madheedh waxaana ay leeyihiin soo weynaw noqotay waalidkeed iyo dalkeeda iyo dadkeedaba waxtarta aamin markana waxaad ku soo dhowaataan heesta mahadho iyo codkii maxamed baafuw cali
naftu waa mid gubato si gaabinayse geerida sugayse naftu waa mid gubato si gaabinayse geerida sugayse shalay wixii gaariyo mahadhadii anu gocan shalay wixii gaariyo mahadhadii anu gocan awmaajeeda guuriyo sacab lay garaaco guri yeelan maaye awmaajeeda guuriyo sacab lay garaaco guri yeelan maaye aanon ku gafaynin nabaayo marnaa ku garaabayn walaale aanon ku gafaynin nabaayo marnaa ku garaabayn walaale waxay kula gudbooyeen runta lagama gabahdee maya goorti leeyiri sidan ahaa anoo garan runta lagama gabahdee maya goorti leeyiri sidan ahaa anoo garan arxalaysu galaayo dhibilnaxa hadduu jiro arxalaysu galaayo dhibilnaxa hadduu jiro ambalay magooyeen gabyada ma aanin caylmaa googo ma siin ambalayma gooyin gabyada ma aanin caylmaa googo ma siin aanom ku gafaynin nabaal marna ku garaabin walaali aanom ku gafaynin nabaal marna ku garaabin walaali waxay kula gudbooyeen nolosheenna guudnimo annina goonidiisu hauma dhaliya goolke nolosheenna guudnimo annina goonidiisu auma dhaliya goolke markaad gacanta taagtaba anoo guusha kula rabo markaad gacanta taagtaba anoo guusha kula rabo godka ruuxa loo qode ha hora loo gunaanaday wuxuu garab ku siiyaa godka ruuxa loo qode hora loo gunaanaday wuxuu garab ku siiyaa aanon ku gafaynin nabaayo marna ku garaabin walaale aanon ku gafaynin nabaayo marna ku garaabin walaale dhambaal kale wuxuu naga soo gaaray cabdilatiif barrow abshir cabdulaahi iyo sidoo kale caddo cumar iyo cabdinuur cumar iyo deeqo cumar maxamed xuseen dhammaantood iyagoo meelo kala duwan jooga waxay hambalyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan mustaf cumar aadan iyo xaaskiisa xabiiba oo uu wiil ugu dhashay degmada bardaale waxay leeyihiin ducada waa xaggiina wiilkaasi waxaan leenahay soo weyna waa noqo kii soo kora ee kaalin wanaagsanna qaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin waxaa noo baaqayaa aabagahiir shiraseed iyo hooyo cayaan cabdulaahi cabdinuur iyo habaryar farduusa cabdulaahi cabdinuur iyo habaryar shamso cabdulaahi cabdinuur iyo habaryar khatro cabdulaahi cabdinuur ayayo yusur cali ciise iyo abti cabdirashiid cabdulaahi iyo waxay yidhahdeen cabdulaahi gahayr shire iyo cabdiqaadir gahayr shire iyo cabdirashiid gahayr shire iyo cabdimaalik gahayr shire cabdixaliim gaheyr shire iyo sakariya gaheyr shire iyo saara gaheyr shire iyo samsam gaheyr shire salmo gaheyr shire iyo sumaya gaheyr shire aabe bila cali naakuus iyo hooyo fartuun iyo maxamed bila cali naakuus iyo yaxya bila cali naakuus iyo faadumo bila cali iyo maryam bila cali iyo zakariya bila cali iyo cabdulaahi bila cali iyo cabdisalaam kajooje cabdulaahi maxamed xasan iyo cabdiqaadir khaliif xaashi iyo cabdiqaadir duraan cabdi waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan cabdiraxmaan gahayr shire murshid iyo miski bile cali naakuus oo gabar ay ugu dhalatay cusbitaalka guud ee degmada galdugob waxaanay leeyihiin gabadhaas allah ka dhigo tii soo weynaata waalidka dadkeeda iyo dalkeeda waxtarta aamiin intaasna waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doonno waxaan dhammaantiin ba idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
aday u mahadsan yihiin caashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandorey oo nala socodsiinayay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha